bsm illaahi الرxman الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waaalihi wصaxbih wslm istikhraaju duriyati aadama min dahrihi wa tamyiizu ahli الnaari min ahli اljannati fi dalika اlwaqt inta waxaan ka gelaynaa markii aan kasoo baxnay qisadii ibliis iyo aadam iyo wixii ka ratibmay iyo ilaahay markuu aadam abuuray ee caruur ay heleen asiga iyo xawaa caruurtiina marka ilaahay markuu saalix siiyey ay qaar caruurtiisa ka mid ah ilaahay uu shariig yeeleen inta qiso cusub baan ka gelaynaa khulaasadeeda ay tahay ilaahay inuu ka soo saaray aadam dhabarkiisa caruurtuu abuuri lahaa ilaa yowmi alqiyaama oo dhan inta laga soo saaray ayagoo amhaala dara waa yaryaryihiin ilaahay awoodiisa wax kooban ma ah inta lasoo wada saaray aa la kulmiyey yaa caqli loo yeelay yaa ilaahay uu ka hadalsiiyey laakiin hadda aathaarta hore aan ka bilaabayna waxa weeyaan inuu ilaahay dhabarka aadam soo saaray caruurtii uu abuuri lahaa ee asiga ka farcami laheyd ilaa qiyaami saaca markaa la kala bixiyey midkeeda naarta u waajibtay iyo midkii janno u waajibtay xadiidka ugu horeeya ibnu xibbaan fii saxiixii buu wariyey axmedna fii musnadihi oo ay yihiin xaakima uu ku jiro min xadiid cabdiraxmaan ibni qataada sulami anahu qaala samictu rasuulu اllahi sala اllahu alيyه wasalam yaquulu ina allaha caza wajala khalaqa aadam huma akhada alkhalqa min dahrihi ilaahay aadam markuu abuuray yaa wuxuu abuuri doonoo dhan oo dhabarka aadam ah laga soo bixiyey uma qaala ilaahay wuxuu ihi haaulaai fi ljannati walaa ubaali wa haaulaai fi nnaari walaa ubaali qaala qaa'ilu yaa rasuula allahi facalaa maada nacmalu haddii ay basaas tahay maxaanu camalfalaynaa qaala calaa mawaaqici alqadar marka ilaahay uu soo bixiyey aadam dhabarkiisa laga soo bixiyey kulligood yaa la kala bixiy uu yihi ilaahay kuwaana janaa iskale wax anuu aabayeelana ma jirto kuwaana naara iskale wax anuu aabayeela ma jirto nin baa yihi ilahay rasuul haddayba saas tahay annaga maxaan ka dadaalaynaa un jihaad iyo salaad iyoan ka samayna wax hor looga baxayba weyaan markaasuu nebigu yihi calaa mawaaqici lqadar yacnii qadarkaasaad u waafaqaysiin xadiidkii kale saxiixa waatuu yihi icmaluu fa kulun muyasarun limaa khuliqa lah marka qofka haddaad aragtid inuu wanaag iyo khayrka ka shaqaynayo waxaad ogaataa qadarka hore u qoran wanaag inuu yahay walcaksu bilcagsi xadiidkaas weeyaan midka labaad xadiid imaamu axmed oo wariyay can abi nadrata qaala marida rajulu min asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam fadakhala calayhi asxaabuhu yacuuduunahu nin oo saxaabi ka mid ah ayaa jiraday asxaabtii baa u soo booqdeen ayagoo soo booqana u yimaadeen soo oynaa markaasaa layihi maa yubkiika yaa abaa cabdillaahi alam yaqul laka rasuulu llahi khud min shaaribika huma aqirahu xataa talqaani yacni nebiga ma dhihinoo shaaribkii iska gaabi wanaagaana ku sugnaaw ilaa adigala kulantid qaala balaa walaakin samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yquul in allaha caza wajala qabda qabdata biyamiinihi waqaala hadihi lihadihi walaa ubaali haadihi macnaha nufuustan nafafyaalkan lihaadihi midaanaa iskale oo jannada ah walaa ubaali waqabda qabdata ukhraa biyadihi اlأkhraa jala wacalaa faqaala hadihi lihadihi walaa ubaali nafaftaana naartaana iskale mana uba yeelay falaa adri fi ay اlqabdatayni ana buuri aniga meesha aan kaga jiro labada qabdo mid aan ku jiro ma garanayo taasaa murug u haysaan la oynaa buuri albani wuxuu yihi xadiidkan isnaadkiisa waa saxiix asaaniidkaasna waxaa baabkii lamid ah buuri abuu muusa iyo abi saciid iyo qaar kaleyaa sidaas ayagana wariyeen marka axaadiidta kaleo hadda aan kasoo gaabsanay badigeed ayadana calaa hada almacna bay sheegaysaa ayb walidaalika qaala ibnulqayim wuxuu ihi markii hadalka lasoo araruuriyo aathaarta sheegaysa inuu ilaahay dhabarka aadam caruurtiisaoo yaryarka soo bixiyey oo ay ilaahay laba qeybna u qeybiyey waxa weeyaan wax la inkiri kara ma aha aathaar oo badan oo haddii laysu keeno ay kulligeed saxiix tahay bay a ka soo baxaysa buuri taasna wax lala yaabo ma jirto oo wax qariib e maba jirto ilaahay asigaa ku abuurtay waxaad camalfali doonta uu ogyahay wixiibuu hore usii sheegay macno kaloo meesha ku jira maba ahabo marka qaar baa waxay umalaynayaan markaan in ilaahay intuu gacantiisa intaanu ku qabtay naarta u waajibay kuwaana jannada u waajibiyey inay masalada iska tahay fawdo oo yacni nasiib inay iska tahay ninkii gacanta u ku aaday ay iska tahay saas ma aha macnaheedi waxa weeyaan axaadiidta waxay u jeedaa inuu qofkii wixii lagu qasbay ma ahane waxay u jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ogyahay dadkaas uu abuuri doono gaaladooda iyo muslimn iyo muslimiintoodu kala ogyahay mutiica iyo faasiquu kala ogyahay ninba wuxuu wuu ogaay yuu gacantiisa uu geliyey oo naarta ugu waajibay qaarkii xumaa kuwoodii kalena iyadana jannada u waajibiyey marka kullu maa fi lamri waxa weeyaan in ilaahay fii saabiqi cilmihi uu ogyahay ninka caasi doona in nin kale taasna in badan aan soo sheegna waa masalada qadarka ugu adag inay dadka fahmaan hadda fiiri maalan waxaa la yidhaahdaa nin hadduu macallin iskuul u yahay fasalkan caruur ay u dhigtaan nin dadaalayo oo fahmo badan oo aan baaqanaynin yaa ku jiro nin kale cagsi adamiin oo haddana aan darsiga dhag u geynayn iskana baaqanayo waxna aan akrinaynin marka macalinka wuxuu yii haduu yidhaha ninkan wuu najaxa darajo qaadanaa kanna waa dhici doonaa buuri waa bani aadanaan ka hadlaynaa ilaahay tiisa jala jalaaluhu waxawa walilaahi almathalu lacla marka macalinkaas hadhow hadduu imtixaanka yimaado waraaqihii saxo ninkii awal hore u sheegay ninkan inuu najixi doono waa najaxay kii kalena waa dhacay macalinkiina wax kama khaldina laakiin waxaa wey wuxuu arkay kii damiinkaah waxba inuusan qorin kii kalena inuu wixii dhan kawada jawaabay marka macalinkii wuxuu maleeyey ayaa xaqiiqowday waa bani aadamka markaan anaga joogno waay marka macalinkaas waxaa laleeyahay hori baad u sheegtay ninka baasi lahay iyo ninkii dhici lahay sidii baad haddana samaysay adigaa dulmisay maa laleeyahay mase wuxuu sheegay uu tawaqucay inay dhici doonaan yaa siduu u tawaqacay u dhacay oo ninkaana wax fiicanoo qore kana waa qori waay marka ma waxaa laleeyahy macalinkiyaa dulmi maa laleeyahay hore uu usii sheegay awgood muu ku dulmiyey mase waaqic jiru kula dhaqmay waxa weyaan waaqic jira waay haba sii sheegee laakiin haddana warqadii baa haddana cadaysa taas waa bani aadamka waa oo ay dhici karta macalinka inuu tii hore u maleeyey inay maladiisa khalad noqoto oo ay cagsi noqdaan laakiin ilaahay maxay kula tahay marka claam اlguyuub yaclamu maa fi anfusina wallahu caliimu bidaati الsuduur marka ilaahay wuxuu ogyahay yaqiinan addoonkan markuu caqligu abuuray ou ilaahay rasuul usoo diray wuxuu dhihi doono iyo siduu diinta u qaadi doono iyo siduu u diidi doono u ogyahay asoon cidna ku qasbin sidii baa lagu qoray markaan hadhowti dambe wixii la qoray ma khilaafi karo in lagu qasbayna ma ahane laakiin ilaahay cilmigiisa been ma noqdo waaqiciisa ma dhici kara ficlan wixii laguu qoray unbaad imaanaysaa taasna in lagu dulmi ma ahane waxaad dooratay aad wixii aad doora doontid aa lagu sii ogyaha lagugu qoray tiibaad adiga khiyaarkaada ku dooratay masaladaas masalo aada u adag weeyaan laakiin masalada ma aha in uun dadkaa layska soo qabtay ninkii nasiibkiisi jannada gacanteeda galan ahlan wasahlan ninkii gelina ahlan wasahlan taas waxaa weye ilaahay cadligiisa way ka fogtahay mana samaynayo jala jalaaluh ilaahay daacad iyo miisaanow noo sameeyey ninkii saan sameeyana jannaan gelina ninkii saan sameeyana naaraan gelina ilaahay isagaa na yiri hadalkiisaasna sidii u yiri bay u soconayaa jala jalaaluh afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun baa ilaahay uri ma dhici karta nin xun iyo nin fiican in la simo ayb marka taas waa hal qeyb hadda waxaan soo marnay in aadam caruurtiisi lasoo xaadiriyey ayagoo yaryar oo amhaal adara ah waxa la arka waxa ugu yar ah ee markaa la kala qeybiyey axaadiistaas badigeed saasay sheegaysaa ayib axaadiidaas maadaama aadam la sheegay yay dad badan waxay tafsiir ugu dhigeen fii qowlihi tacaala waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaluu balaa shahidanaa an taquuluu yowma alqiyaamati inaa kunnaa can hada gaafiliin aw taquuluu inamaa ashraka aaba'unaa min qabl wakunnaa duriyata min bacdihim afatuhlikunaa bima facala almubtiluun wkadalika nufasilu alaayaati walacalahum yarjicuun aayaddan waid akhada rabuka min bani aadama oo hadda suurat lacraaf ku soo aroortay yay dad badan waxay tafsiir ugu dhigeen axaadiiii aan soo sheegnay marka fiiri axaadiiii waxay ahayd ilaahay baa dhabarkii aadam masaxay markaasaa caruurtiisii oo dhan laga soo wada bixiyey yaa laba loo qeybiyey saasay ahayd aayaddana fiiri waid akhada rabbuka rabbigaaga markuu qabtay min bani aadama reer bani aadam farqiga u dhexeeya fiiri farqiga u dhexeeya waxa weeyaan tii hore aadam dhabarkiisaa laga hadlaya intana ilaahay wuxuu uri waid akhada rabuka min bani aadama aadam caruurtiisi yaa la yidhi oo weliba wiilasha hadda lafdiga la yidhi laakiin caruurta aadamaa loo jeeda marka aayadda waxay leedahay caruurtii aadam dhabarkoodii yaa ayaga caruurtoodii laga soo bixiyey wa ashhadahum ilaahay waa markhaati keliyey calaa anfusihim wuxuu leeyahay alastu birabbikum nin kastaba caruurta u dhali lahaa yaa laga soo dhexbixiyey markaasuu ilaahay soo xaadiriyey markaasuu yihi alastu birabbikum qaaluu balaa shahidnaa dadkii oo dhan waxay yidhaahdeen markhaati baan nafteenna ka nahay ilaahayow inaad rabbi noo tahay an taquuluu waxaa saas ladiin sameeyey inaadan dhihin yowma alqiyaamati inaa kunnaa can hada kaafiliin midkan waa ilowsaneen saadan u dhihin yaa ladiin xasuusiyey aw taquuluu saadan u dhihin inamaa ashraka aabaaunaa aabbayaalkeennaa gaaloobay min qablu hori wa kunnaa duriyatan min bacdihim caruur ka dambaysaan aheenoo gaalnimadii aan ku raacnay wax wax noo sheegayna male saadan u dhihin yaa markhaatidan hore ladiinkaga sii qabtay afa tuhlikunaa ilaahay mana halaagaysaa bimaa facala lmubtiluun dadkii xumaanta noogu horkacay haddaan ku raacnay wax naga bedela aanan helin miyaad noo qabsanaysaa wkadalika nufasilu laayaati sidaasaan aayaadku cadcadaynayna walacalahum yarjicuun marka aayaddan maxay leedahay iyo axaadiidtii way kala duwan yihiin axaadiidta aadam caruurtiisaa lasoo bixiyey markaasaa laba loo qeybiyey saas kaligeed waa aayaddiina waxaa weeyaan nin kastaba caruurtau dhali lahay dhabarkiisa ku jirtaa laga soo saaray ilaahay baa yidhi naftiinaan markhaati idinkaga dhigayaa oo maxaan idin leeyahay haddaan idin sheegaa rabbisu idinma ihi markaasaa yidhahdeen markhaatiyaan ka nahay marka ha dhowtid dambo inaad ilaahay u shariig yeeshaana ladinku qabansanaya saas waxaa marka loo yeelay inaadan dhihin ilaahayo wax noo digay male midkaana waa ilowsaneen aabbayaalkeenna gaalo noogaga horeysaadan u dhihin marka aayaddan reer bani aadamay ka hadlay axaadiidne waxay ka hadlay aadam markaasay culammadii isku khilaafeen qole waxay yidhaahdeen axaadiidtiina soo dhaaftay waxay tafsiir u tahay aayaddan oo bani aadam marka la leeyahay aadamka naftigiisa lagala jeedaa oo laga soo saaray dhabarkiisa waa hal qeyb qolena waxay leeyihiin aayaddana waa si kale macno kale axaadiidtaasna wax kale ay u jeedaan marka qolada hore waxay leeyihiin ilaahay dhabarka aadam buu masaxay caruurtiisuu ka soo bixiyey markaa ay la soo bixi buu ilaahay u suuro geliyay inay hadli karaan caqliguu u soo celiyey wuxuu ku ilhaamiyey inay qiraan ilaahay inuu waaxid yahay isaga rabbi u yahay naftooda iyo malaaigtii wuxuu ugu dhigay markhaati taas waxa weeyaan marka haddii saas lagu fasiro aayaddii iyo axaadiidtii aan soo sheegnay waa isleedahay hadalkaas waxaa qaatay dad badan oo salafkii dadkii horhore ah iyo dadkii dambeeyba ayaga tafsiirkaas dad badana ka mid ahaa qaatay ilaa uu ka yidhaahday isxaaq ibni raahaweyhi ajmaca ahlulcilmi annaha alarwaaxu qabla alajsaad wuxuu ihi arwaaxdu ilaahay soo kulmiyey ajsaadkooda intaan la helin ilaahay waa ka hadalsiiyey naftooda uun markhaati ugu dhigay aayadda sida ku qoran marka ajmaca buu ka cabiraybo oo marka waxaa la jamcinay arwaaxda ay tahay ajsaada ku jirin marka ijmaacaas oo isxaaq ibni raahweyhi waxaa weyaan qariinu imaami axmed you la casri lahay imaam weyn weeyaan ijmaaca oo isxaaq ibni raahwey ou sheegay layskuma waafasana sidaas ma ah dad badan baa masalada khilaafsan uma ina isxaaq ibni raahweyhi uu yihi waxa lasoo aruurinaa arwaaxdii waa ajsaadi kuma jirto naftigeeda layskuma waafaqsano oo dad badana waxay qabaan dadka laga soo bixi aadam dhabarkiisii waa naftoodii iyo jasadkoodii labadii weeyaan ayib marka taas labada ijmaac uu sheegay waxa weeyaan inaan sida isu sheegay ma ah ayib marka qoladan oo aayadda ugu dhigtay tafsiir axaadiidtaas waxay leeyihiin axaadiidtan meesha ku soo aroortay qaarkii hadda aan soo sheegnay labadii xadiido hadda aan soo sheegnay kuma jirto ilaahay inuu dhabarkoodii ka soo bixiyey aadam dhabarkiisii ou ka hadalsiiyo kuma jirto laakiin waxaa ku jirta in aadam dhabarkiisa caruurtiisa laga soo bixiyey laba loo qeybiyey janno iyo naar loo qeybiyey bas intaas hadda soo dhaafnay aayaddana waxay leedahay alastu birabbikum in laga hadalsiiyey oo ay maxaan ku yidhaha aadam dhabarkiisa ayagoo ku jiro laga soo saaray marka kadibna maxaan ku idhaahdaa cilada ay qabaan loo sheegay marka axaadiidta sheegayso inuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadkaas ka hadalsiiyey labadaas xadiid ka mid ma ahayn marka labadii xadiid waxaa weeyaan aadam dhabarkiisu caruurta laga soo saaray iyo ayagoo la qeybiyey aayaddana maba sheeginba in la qeybiyey aayadda ma sheegin aayaddana cagsi bay sheegtay wax kale oo ka duwan oo in reer bani aadam caruurtoodii ilaahay uu keenay ee uu yidhi aniga rabbi sow idinma ihi oo ay markhaati kaceen aydan laba hadda way kala duwan yihiin laakiin axaadiid kalaa jirto oo cumar bn khadaab xadiid uu wariyey yaa uga dhigay labadii aayad iyo xadiidkii isku xiray cumar bn khadaab baa la wariyey xadiidkaas waxaa wariyey axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu jariir ibnu xibaan dad badana xadiidkan wariyey cumar ibn khadaab waxaa la weydiiyey aayaddan waid akhada rabuka min bani aadama tafsiirkeeda maxay tahay qaala wuxuu ihi samictu rasuula اllahi su-ila canha faqaala ina allaha khalaqa aadam calayhi salaam uma masaxa dahrahu biyamiinih faاstakhraja minhu duriyata fqaala khalaqtu haulaai liljannati wabicamali ahli اljannati yacmaluun uma masaxa dahrahu faاstakhraja minhu duriyata faqaala khalaqtu haulaai linaari wabicamali ahli الnaari yacmaluun faqaala rajulu ya rasuula اllahi fi fima alcamal qaala rasuulu اllahi in allaha khalaqa alcabda liljannati istacmalahu biacmaali ahli اljanna xataa yamuuta calى camali min acmaali ahli اljanna fayadkhulu bihi اljanna wإida khalaqa alcabda lلnaari istacmalahu bicamali ahli الnaari xataa yamuuta calى camali min acmaali ahli الnaari fayadkhulahu bihi annaar fayadkhuluhu bihi الnaar xadiidkaas oo cumar bn khadaab uu wariyey uu yiriye ilaahay baa dhabarka aadam masaxay gacantiisa midigta caruurtii laga abuuri laha ilaa qiyaami saaca laga soo saaray markaasuu wuxuu iri kuwaas waxaan u abuuray jannada kuwaana waxaan u abuuray jannada markii mararkii labaad la masaxay nin baa weydiiyo wuxuu iri ilaahu marka camalkii rasuulkiisii muxuu camalkii taray markaasuu ilaahay hadduu adoonka janno u abuuro wuxuu ku ilhaamiyaa camalka ahliljannada siuu markuu dhimana ugu dhinto camal wanaagsan oo haljanana jannaduuna ku gala cagsigana kii kala loo sheegay aayaddaas hadda markii cumar ibn khadaab la weydiiyey aayadda tafsiirkeeda wuxuu ugu dhigay axaadiidii hore soo hormartay macnaheedii xadiid la macno ayuu tafsiir uga dhigay kuma jira xadiidka inuu ilaahay yidhi aniga sow rabbi idiinma ihi oo markhaati u yeelay ayagan ay ogolaadeen aayadday ku jirtaa laakiin xadiidka cumar uu sheegoo dheer kuma jiro ayib walidaalika xadiidkan hadda haddaanan aayadda tafsiir looga dhigin kuwii hore waafaqsan yahay marka xadiidkan waxaa laleeyahay waxa weeyaan waa xadiid daciif ah liannahu waxaa laga wariyey min ariiq muslim ibni sayaar aljuhani wuxuu ihi ana cumar bn khadaab nin uusan wakhtigiisa soo gaarin buu wax ka wariyey marka waxaa u dhexeeya lyiri nucaym bni rabiic ayaa u dhexeeya oo majhuul oon la aqoonin walidaalika xadiidkaas cumar laa yaslixu tafsiira lilaaya liannahu daciif waay walidaalika ibnu cabdilbar wuxuu ri waa xadiid munqaica xadiidka hadduu munqaic noqdo laa taquum bihi xuja ibnu kaiir baa sii raacsiyo wuxuu ri arrintaas waa sax xadiidkaas waa munqaطic lianna nucaym bni rabiica ka maqan malik bni anasaana gooy buuri ayib xadiidka labaad oy qoladan xujaysteen kuwii hore markii laga reebo xadiid ibni cabaas weeyaan ina allaha akhada almiihaaqa min dahri aadama calayhi اsalaam binucmaan yacni carafa ilaahay ballankii bani aadam ka qaaday dhabarka aadam ayagoo ku jiro dhabarkiisu wuxuu kasoo bixiyey kula duriyatin dara'aha caruur kastoo la abuuri doono fanaharaha bayna yaday uma kalamahum qibalan ayagoo kasoo horjeedaan ilaahay alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna an taquuluu yowma alqiyaamati inaa kunaa can hada gaafiliina ilaa qowlihi almubtiluun fiiri markaan xadiidkan ibnu cabaas ou axmed iyo nasaa-i ibnu jariir iyo xaakim ay wariyeen wuxuu leeyahay aayaddii tafsiiru u noqon karaa ilaahay baa dhabarka aadam masaxay caruurtii isagoo meesha carafaliraa joogo dhabarkiisa waxaa laga soo bixiyay caruurtii oo dhan ou ilaahay abuuri lahay markaasuu la hadlay cayaanan isagoo ilaahay wax u dhexeeya ay jiran ayaga markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi alastu birabbikum markaasay iyagana qaaluu balaa yidhaahdeen ayib xadiidkan axaadiidka kale waa ka duwan yahay kuwii hore waxaa ku sugnaay in khalaa'iqda laba loo qeybiyey qoladaana la yidhi ahlu jannaatihin qoladan hadda xadiidka kaas kuma jiro xadiidkan kuwii hore wuxuu kaga duwan yahay waxaa ku jirto ilaahay inuu ka hadalsiiyey caqli iyo garaadna u sameeyey dadkii oo uu yidhi rabbi idinma ihiyo aniga sidaas in la yiri baa ku jirto oo tan marka haddii la qaato aayaddii buu xadiidkan waafaqaya laakiin xadiidkan laba wajiyaa lagu wariyay taaratan min xadiidi bni cabaas mowquufa min qowlihi wa taaratan marfuucan ila اnabiy sal اlla alيh wasalam marka waxaa la leeyahay markii la fiiriyey mucdamu طuruq xadiidka waxa weyaan ibnu cabaas ay ka wariyeen min qowlihi ma aha marfuuc nebiga looma tiirinin yaa la leeyahay marka waa qowl ibnu cabaas waa waa noo imaan doonta qowlka ibnu cabaas in takalama fii maa laa majaala lilcaqli fiih wala lijtihaada fiihi in marfuuc uu noqonaya ayb walidaalika ibnu cabaas ibnu kahiir iyo raggii kale waxay yidhaahdeen waxaa loo badan yahay inuu xadiidkan mowquuf yahay kaasaana sax abuur oo nebiga loo tiirinayn ayb hada xadiid ibni cabaas qowl ama ha ahaado qowl ibni cabaas ama hadal nebiga loo tiiri ha ahaaday halkaasuu maray waxaa lamid xadiid ibni cumar radi allah ibni camrin aan dhaha ibni caas uu nebiga ka wariya waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim qaala inuu yihi nebiga akhada min dahrihi kamaa yu'khadu bilmishti min alra'si waxa weeyaan sidii shanlada madaxa loogaga soo bixiyo yaa saas ilaahay gacantiisa intuu uga masaxay dhabarka aadam iyo ilmihii kasoo wada daateen buuri oo asiga laga abuuri lahay aadam markaasuu ilaahay wuxuu ihi alastu birabbikum qaaluu balaa qaalat ilmalaa'ikatu shahidna an yaquuluu yowma alqiyaamati inaa kunaa can hada kaafiliin marka xadiidkan iyo tafsiirka waa israacayaan oo waxaa laleeyahay ilaahay markuu dhabarkii kasoo bixiyey ou ri alastu birabbikum dadkiina ay yihaahdeen qaaluu malaaigtana markhaati ugu dhigay waxaa saas loo sameynay inayna dhihin inaa kunaa can hada kaafiliin ayb marka xadiidkan waxa weeyaan markii la fiiriyo waa xadiid sanadkiisa la dhihi karo waxaa ku jira nin la yidhaahdo axmed ibn abi tayba aljurjaani ibnu cadin wuxuu uri ninkan axaadiida uu badanaa sheego waa axaadiid gharaaib ahoo aan lagu waafaqsanayn ayib iyadoo saas ay tahay yaa rag kaloo hiqaad ay khilaafeen oo waxa weeyaan cabduraxmaan bnu mahdi can sufyaan thawri can mansuur can mujaahid can cabdilaahi bni camrin qowlahu inuu hadalkan hadiga nebiga uusan ahayn ay riwaadkii saxiixda ay sheegeen oo qowlkaana ibnu camrin uu yahay ayib marka haddii maxaan ku iraahdaa labadaa hadda laga wariyay ibnu cabaas iyo ibnu camrin haddaysan ahayn dadka lagu yaqaano reer bani israa'iil kutubtooda wax ku qoran inay soo naqliyaan dad lagu yaqaano haddaysan ahaan lahayn axaadiid ay wariyaan waxay noqon lahayd axaadiid oo marfuuca ah walow qowlkoodaba ha ahaatee lianna waxay ka hadleen wax aqliga lagu sheegi kara ma aha inay reer bani israiil ka keenay nebiga ka maqlaan labadaas mid unbay noqon lahayd marka cabdulaahi bni camr ibni caas iyo cabdulaahi bni cabaas labadaba waxaa lagu yaqaanaa inay kutubta bani israa'iil wax ka akhriyeen marka qaarkood waxyaalahay meelahaas ka maqleen ay sheegaan oo dad badan ay u haystaan nebiga inay ka wariyeen calaa kulli xaal ibnulqayim wuxuu ri aathaarta ku soo aroortay inuu ilaahay dhabarka aadam dadkii ka soo saaray oo ka hadalsiiyey waxay u kala qaybsantaa mid mowquufa iyo mid marfuuca ah wax dhihi kara male nebigay ka ansaxdayna nin dhihi kara male badigeed waxa weeyaan qowlka raajixa ah waa qowl saxaabo ah keligood baabuu leeyahay inay yihiin ayb laakiin waxa la ysku haysto ma aha inay axaadiidtaas saxiix yihiin nin dhahaya ma jiraan laakiin waxaa weeyaan mid kasta gooni markaan u fiirinay inay dicaaf yihiinaa noo soo muuqatay ama aqwaal saxaaba inay yihiin laakiin haddii la ysku dardaro wax ma noqon karaan masamaya marka ibnu cabdilbar wuxuu iri haddii aathaartii hore soo martay aan isku aruurino mid keligiis gooni loo qaada kara kuma jiro laakiin markii laysku dardaro waxa mowquufka iyo waxa marfuuca haddii laysku dardaro waxaa nooga soo baxayo xaqiiqa aan la inkiri karin oo macnahaasna uu nebigana ka ansaxayo saxaabadana uu ka ansaxay yaa noo soo baxaya buu leeyahy markii laysku dardaro markaasuu dadkii laga wariyey oo saxaabada ah maa beyna mowquuf wa marfuuc uu sheegay marka intaasna qolaa sidaas u qaadatay oo waxay leeyihiin maxaan ku iraahdaa majmuucooda waa la qaadan karaa markaan fiiriyay aniga markaan arkay haddii masalada masalada aathaarta lasoo sheegay ay ahaan lahayd waxaan jasmi kari lahaa inay aathaartaas macnaha ay sheegaysa ama hala qaato oo waa sugan tahay hala yidhaahdo ama ma sugna hala yidhaahdo laakiin aayaddii ayay isma lahaan lahayn laba isku isku isku baab ku socotana ma ahaan lahayn laakiin hal shay baa yimid oo bukhaari iyo muslim baa waxay wariyeen labadooda saxiix waxay ku wariyeen min xadiidi anas nabiga uu ka wariyay yaquulu llahu casa wajala liahli liahwani ahli اnnaar ninka naarta ahalkeeda ugu fudud cadaaban ugu fudud yowma alqiyaama low ana laka haddaad lahaa lahayd maa fi lardi min shayin ardada dhan waxa yaalla haddaad lahaan lahayd a kunta taftadii bihi naarta ma isaga furan lahayd fayaquulu nacam fayaquulu allahu ilaahi wuxuu leeyahay aradtu minka waxaan kaa doonay ahwana min hada midkaan asagoo midkaa mid ka fudud wa anta fii sulbi aadama oo waxaan ku idhi anlaa tushrik bii shay-an fa abayta waadiidi ilaa an tushrika bii xadiidkan fiiri waa xadiid oo aan laga murmi karin inuu saxiix yahay bukhaari iyo muslim baana wariyeen marka xadiidkana waxaa ku cad ninkii markii la yidhi haddaad maanta naartan aad kari karta adduunyadoo dhan haddaad lahaa lahayd ma isaga badbaadi lahayd haabuu iri markaasaa lihi waxaan kaa doonay waxaan wax ka fudud adigoo aadam dhabarkiisa ku jiro inaad iid shariig yeelin markaa waanad waafaqday haddana waa diidayoo gaalnimadiiaad ku soo dhimatay marka dhabarka ku jirto lagu weydiiyey qaaluu balaa dadkii yidhaad gashay haddana marka adduunyada lagu keenay fa abayta ilaa an tushrika bi xadiidkan wuxuu ishaara inay axaadiidtaas yar oo laysku khilaafay inay saxiix tahay iyo inay saxiix ahayn inay macnaheeda saxiix tahay xadiidkan ishaara liannahu ilaahay markuu yidhi waxaan kaa doonay adigoo dhabarka aadam ku jirtid inaad ii shariig yeelin aayaddii macnaheeda waafaqaysa marka xadiidkaasaa wuxuu noqday shay aada u culus oo arinta kala cadaynay yay noqotay marka sidaa daraaddeed baa la dhihi karaa axaadiidta iyo aayadda hal meel bay iskula shubmayaan walidaalika shawkani wuxuu ri walmacnaa ana allaha subxaanaه wa tacaala lama khalaqa aadam masaxa dahrahu faاstakhraja minhu duriyatahu wa akhada calayhim اlcahda ballankii buu ku qabtay wa haaulaai hum caalamu dari ayagoo yaryar wa hada huwa alxaqu aladi laa yanbagi alcuduulu canhu wala almasiiru ilaa gayrihi lihubuutihi marfuuca ila اnabiy sal اllah alيه wasalam wmawquufa calى gayri min aلصaxaaba walaa muljiأa lilmasiri ilى اlmajaaz waida jaءa nahru اllahi baطla nahru macqil yuu yiri marka wixii mawquufka ahaa iyo wixii marfuucoo nebigu loo tiiri markaan isku dardarna waxaa noo soo baxay buu ri sheikhaas in ilaahay dhabarka aadam ka soo bixi caruurtii ou markhaati uga dhigay inay rabbi u yahay malaa'igtina ay markhaati ka tahay sidaasaa qowlkaas uu maray marka waxaa waay hadalkiisii baabatay qowlkaas qowlka labaad baan ku xiji doonaa darsiga soo xigo in shaa allahu tacaala qolada yidhaahdeen aayadda iyo axaadiidtaas mid kastaba gooni saxa u ahaa laakiin isku tafsiir ma aha kullu maa fi lamri bacda ruwaad baa isku khaldeen ya isdhexgeliyeen aayaddan reer bani aadamay ka hadlay axaadiidtana nabiyulaahi aadam lidaati ay uga hadlaysa labadina way kala duwan yihiin sidaasay qolo kala qabaan waana ka hadli doonaa in sha allah sal allah waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin